ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhagaysataan idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa toddobiyo labaatanka bisha ramadaan sanadka kun afar boqol afar iyo afartanka hijriyada qodobada maanta oo talaado ah barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah milatariga suudaan oo guulo ka sheegtay dagaalka laayaanka ah ee uu kula jiro maleeshiyaadka gurmadka degdega ah dagaalka ka socda suudaan oo galay maalintii afaraad khasaaraha dhimasho ee gaaray dadka rayidka ah oo ku dhow laba boqol oo ruux wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda suudaan ayaan idiin soo gudbin doonaa inshaa allah kanaalka wararka ee alkataayib al akhbaariyah oo baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo weerarkii dhowaan lagu xasuuqay ciidamada uganda ee ka dhacay duleedka degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose taxanihii bilqur'aani naxya ayaan ka marnayn ee kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
فسبحان الذي أسرى عرفت الله
qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ku horreyno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka maalintii afaraad oo xiriira waxaa dalka suudaan ka socda dagaallo culus kuwaasoo u dhexeeya ciidamada milatariga iyo maleeshiyaadka hubaysan ee doonaya inay talada dalka xoog kula wareegaan sida ay wararka sheegayaan dagaalada xooggooda ayaa ka socda magaalooyinka alkhartuum iyo umuddarmaan oo ay ku yaalaan xarumaha ugu muhiimsan ee dowladda afhayeenka ciidamada xukuumadda suudaan ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray waxa uu ku sheegay in ciidamadooda ay si buuxda u maamulayaan inta badan xarumaha waddanka looga taliyo sida taliska dhexe ee jeyshka dhismaha telefishinka iyo raadiyaha iyo dhammaan saldhigyada booliiska muuqaal fiideo ah oo uu baahiyey taliska cabdilfataax al burhaan ayaa muujinayey burbur xoogan oo la gaarsiiyey saldhigyada ciidamada gurmadka degdega ah ee uu hogaamiye maxamed xamdaan doglo guddiga dhakhaatiirta suudaan ayaa sheegay in dagaalada afar maalin jirsaday ay ku dhinteen in ka badan boqol iyo siddeetan ruux halka kumanaan kalena ay ku dhaawacmeen dhinacyada dagaalamaya ayaa dadaal ugu jira sidii uu midbakan kale xukunka xoog uga qabsan lahaa ciidamada milatariga suudaan ayaa adeegsanaya hubka culus sida gaadiidka gaashaaman iyo diyaaradaha qumaatiga u kaca halka maleeshiyaadka uu imaaraadku taageer ay adeegsanayaan hoobiyayaal iyo hub ku rakiban gaadiidka cabdibilayaasha loo yaqaan saadaalin la sameeyey ayaa muujinaysa in dagaalka ay ku guulaysan karaan ciidamada milatariga suudaan waase haddii aysan dhexdooda kala qaybsamin dowladda imaaraadka ayaa la sheegay inay isku dayeyso iibsashada jenaraalada safka dhexe ee ciidamada si ay u wiiqda awoodda jenaraal al burhaan walow taageerayaasha hogaamiya doglo ay sheegayaan in guushu ay iyaga raaci doonto ayna waddanka qabsan doonaan qaybaha hore ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan kanaalka wararka ee alkataayib al akhbaariyah ayaa baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo weerar dhowaan lagu xasuuqay ciidamada uganda kaasoo ka dhacay duleedka degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose haddaba waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan isdaarka uu baahiyey kanaalka wararka ee alkataayib waa isdaar cusub oo uu baahiyey kanaalka wararka ee alkataa'ib al ikhbaariyah kaasoo lagu soo bandhigayo weerar saddex maalmood ka hor ka dhacay duleedka degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose kaasoo lala beegsaday kolonyo ciidamo yugandhes ah oo ku socdaalayay halkaas muuqaalka ayaa lagu soo bandhigayaa qaabka uu u dhacay weerarka kamiinka ah iyo khasaaraha nafeed iyo kan hantiyeed ee lagu gaarsiiyey ciidamada uganda qaybaha hore ee filimkan cusub waxaa lagu arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo ku taqadumaya gaadiidka gaashaamane ay wateen ciidamada yuganda in muddo ah uu weerar ku socday kadib waxa ay kaamirada alkataa'ib soo qabanaysaa gaadiidka ciidamada yuganda oo qaarkood lagu gubay weerarka iyo kuwo kale oo iyagoo jahawareersan ka baxsanaya goobta dagaalka أرضنا قشف سلاب من بني جلدي عداة كالطغاة الخير جابوا
meydadka ciidamada yuganda oo goobta daadsan ayaa sidoo kale lagu arkayaa muuqaalka cusub ee uu baahiyey kanaalka wararka ee alkataa'ib al ikhbaariya
واحصديهم في صياصيهم أريهم أنك لست سلاما للعدا وزلزليهم احصريهم واحصديهم qaybaha dambe ee isdaarka waxaa lagu soo bandhigayaa qaybaha dambe ee isdaarka waxaa lagu soo bandhigayaa qanaa-intii ay mujaahidiinta kusoo furteen weerarka للعدا وزلزليهم احصريهم واحصديهم في صياصيهم أريهم أنك weerarkan barakaysan ayaa qayb ka ah howlgallada jihaadiga ee geesiyada islaamka ee ka howlgala wilaayada shabeellada hoose ay dharaar iyo habeenba ku beegsadaan saliibiyiinta iyo dabadhiifyadooda murtadiinta ah waxaana haliyadan mujaahidiinta ah uu allaah gacmahooda ku xaqiijiyey guulo wax ku ool ah oo ay ku laabqabowsadeen dadka muslimiinta كابن عمرو والمهنا حيدر الأبطال لما قارعوا للشر سنه سوف أمضي كالمثنى weerarkan oo dhacay afar iyo labaatankii bishan ramadaan ayay mujaahidiinta ku direen ugu yaraan sagaal askari oo ka tirsan ciidamada yuganda dhowaan ayayna ahayd markii taliska ciidamada shisheeye uu qirtay qayb yar oo ka mid ah ciidamada looga dilay dagaalka ka socda dalka soomaaliya kaasoo uu ku sheegay inay ku dhow yihiin shan kun oo askari سنه سوف أمضي كالمثنى كابن عمرو والمهنا حيدر الأبطال لما قارعوا للشر سنا
في وجدي ومفتقري
barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad weli dhegaysanaysaan markaana waxaad kusoo dhowaataan qaybta saddex iyo labaatanaad xalaqaad taxana ah oo ciwaankoodu yahay bilqur'aani naxya oo uu soo jeedinayo doctor iyaad qunaybe oo kamid a culimada muslimiinta xalaqaadkan oo ku baxaya luuqada carabiga ayaan idinkugu soo gudbinaynaa tarjamada af soomaaliga ciwaanka xalqada saddex iyo labaatanaad ayaana ah aayad iyo xadiis soo koobaya islaamka haashim cabdinaasir ayaa soo jeedinaya جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان واتلوه بالآناء واستمطر به فيض الرضا وسحائب الغفران
السلام عليكم ورحمة الله. أخي، أختي، إذا سألك شخص غير مسلم السؤال التالي: إلى ماذا يدعو دينكم؟ تستطيع أن تجيبه بجواب شامل.
walaal hadduu qof gaal ah ku weydiiyo su-aashan soo socota maxay diintiinnu dadka ugu yaraysaa waxaad awooddaa inaad ugu jawaabto jawaab dhammaystiran oo waafi ah isla markaana kooban sidee ayay arrintaasi ku dhici kartaa waxaad ku dul akhrinaysaa labada nas ee ka turjumaya islaamka xagga sunnada waxaad ku dul akhrinaysaa khudbaddii uu nabigu sala allahu calayhi wasallam ka jeediyey xajatulwadaac taas oo ku sugan saxiixeynka bukhaari iyo muslim saxafiyadda u dhalatay dalka ingiriiska ee lagu magacaabo efon reline oo soo islaamtay sannado ka hor waxa ay tidhi wax waliba oo aad u baahan tahay inaad islaamka ka fahanto muddo laba daqiiqo gudahood ah waa khudbatulwadaac كل ما تحتاج أن تعرفه عن الإسلام في دقيقتين خطبة الوداع. أحيانا الذين يدخلون في هذا الدين بعدما كانوا غير مسلمين mararka qaar kuwa soo gelaya diinta islaamka kadib markii ay gaalo ahaayeen waxa ay ku dhex arkayaan waxyaabo aad u qurxoon oo annaga islaamnimada ku dhalannay aanaan qiyaasi karin haddaba arrinkaas ayaana ah mid sunnada ka mid ah marka laga hadlayo qur'aanka oo aan ka sheekayntiisa dib u dhignay maadaama aan doonayno inaan si xeel dheer isku dul taagno waxaad ku dul akhrisaa midka su'aashaas ku weydiiyey saddexda aayadood oo waaweyn oo ku jira suuratul ancaam kuwaas oo kale ah aayadda boqolkonton-iyo kow ilaa aayadda boqolkonton-iyo saddexaad bal u fiirso annaga ayaana hadda akhrinayno si aad u aragto qaabka ay tacaaliimta islaamka ugu kulmiyeen tilmaan midda ugu qurxoon allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون waa aayado waaweyn oo istaajinaya mar waliba oo aan akhriyo suuraddan bal suurayso adiga oo ku dul akhrinaya qof aan diinta islaamka si dhab ah u aqoonin suurayso sida aad ugu cisoobi doonto uguna faani doonto hadalka rabbigaaga subxaanahu wa tacaala kaas oo waafaqaya fitrada saliimka ah dadkana ugu yeeraya dhammaan wixii qayr ah xumaan oo idilna ka reebaya قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم هو ربكم خالقكم ورازقكم ومميتكم ومحييكم waa rabbigiin waa kii idin abuuray idin arsaaqaya idin dilaya idinna noolaynaya midda xigta asaga keligiis ayaa iska leh inuu wax xarimo waxna xalaaleeyo sidoo kale wixii uu doonayo ayuu u soo dejiyaa addoommadiisa asaga keligiis ayayna u sugnaatay daacada oo idil bal u fiirso dhimrinta ku jirta kelimadda ربكم ربكم الذي يرعاكم ويربيكم ويحب لكم الخير waa rabbigiinna idin ilaalinaya idin barbaarinaya khayrkana idinla jecel waa kan idin dardaarmaya dardaarannadaas tobanka ah قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا في الآية تقدير وكأنه تعالى يقول waxaa aayadda ku sugan weynayn sida isagoo odhanaya قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أوصاكم ألا تشركوا به شيئا waxa uu idiin dardaarmay inaadnaan isaga waxba la wadaajin waxaadba mooddaa in aayaddan ay tahay mid kooban balse ah mid xeel dheer waxa uu rabbigiin idiin dardaarmay waxyaabahan soo socda waxa uunu idinka xarimay inaad samaysaan waxaa ka soo horjeeda wuxuu idiin dardaarmay xalaqaadka soo socda waxaan haddii allah idmo isku dul taagi doonnaa u fiirsasho deg deg ah oo ku aadan dardaarannada tobanka ah ee ku jira aayadahan waaweyn waa isdultaagyo aan allah subxaanahu wa tacaala weydiisanayno inuu ku siyaadiyo jacaylkiisa iyo kalaamkiisa iyo kalsooni ku aadan sharcigiisa iyo inaan ku cisowno diinteenna weyn نسأل الله أن تزيد حبنا له سبحانه ولكلامه وثقة بتشريعه واعتزازا بديننا العظيم والسلام عليكم ورحمة الله الله في النجوى
guud ahaanna intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaaniillaah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله